waxaa maanta magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleed kirshabeelle soo gaaray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay hirshabeelle ujeedka safarkan ayaa ah ka qaybgalka furitaanka kala fadhiga baarlamaanka oo lagu qabanayo magaalada jowhar mas-uuliyiintan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar waxaa kusoo dhabeeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleed kirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka hirshabelle mahad xasan cusmaan isagoona jeediyey hadalla soo dhaweyna waxaa maantana soo gaaray caasimadda hirshabelle jowhar wafdi xildhibaane oo hogaaminayo xildhibaan ducaale oo ka kooban xildhibaano sanatare ah iyo golaha shacabka laga soo doortay hirshabelle dhammaantood say u dhan yihiin madaxweynaha ayaa wuxuu u fidiyey casumaad wayna wada imaadeen inta badan sababtay u imaadaanna waxay ahayd laba qodob inay ka soo qayb galaan furitaankii kalfadhiga baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo galabta noo furmaayo iyo qodobka labaad oo madaxweynuhu casimaadda ugu fidi waa in madaxweynaha uu la sameeyo xogwareysi uu kala sheekaysto waxyaabihii hirshabelle u qabsoomay ayagana runtii laga dhegaysta fikradooda iyo waxyaabihii ay kusoo kordhinayaan stateka dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaanadii soo gaaray jowhar kuwaasi oo ka hadlay safarkoodii waxaan casuumad ka helnay oo ofishal ah madaxweynaha hirshabelle mudane cali guudlaabe iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoonka guddiga hirshabelle waxay daaran tahay imaanshahanni mid laba qodob suu guddoomiyaha sheegay midda hore waa furitaanka baarlamaanka hirshabelle oo la furi doono hadduu ilaa hirada galabta biidnillahi kariim sidoo kale qodobka kale waa inaan madaxweyne isxog wareysano soodhaweynta waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta wanaagsan ee maanta loogula sameeyey eeraboorka jowhar sida mas-uuliyiinta iga horey sheegtay waxaa martiqaad noo fidiyey madaxweynaha dowladda dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaawe waxaan lagula martiqaaday furitaanka kalfadhiga golaha baarlamaanka hirshabelle waxaan ku faraxsannahay maanta inaan soo gaarno hirshabelle aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waa meeshii aan ku abtirsanaynay ama aan ka soo jeednay xaqiiqdii wadahadal iyo inaan kana soo qayb galno furitaanka baarlamaanka wixii xodwaraysi ah madaxweynaha iyo wixii la qabtay iyo xoraynta meesha marayso gaarnay caasimadda dowladda hirshabelle magaalada jowhar runtii waxaan u nimid halkan casumaad uu u fidiyey madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali gudlaawe xuseen haddaan nahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka labada aqal ee ku matala dowladda hirshabelle halkan ujeeddadaan u nimid oo ah ka qaybgalka baarlamaanka dowladda hirshabelle la furaayo iyo isxog waraysi madaxweynaha iyo waxaa markaa hirshabelle iyo howlaha ka socda guud ahaan waan iska warsan doonna hadduu eebba ka raali noqdo maxamed waali saxbi wasalam qabla kulli shay waxaan rabnaa inaan ambalihii bogaadini mahadcelina u soo jeedinno madaxweynaha dowladda hirshabelle iyo mas-uuliyiinta baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisaba guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisaba iyo dhammaan xildhibaanada iyo iyo mas-uuliyiinta kale ee ku sugan muxuahato hirshabelle gaar ahaan weliba magaalada jowhar waa markii ugu horeysay ee xildhibaanada deegaan duruusaduuta jowhar ay ka qayb galaan furitaanka kala fadhiga baarlamaanka hirshabelle